bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku aasaysan tahay labaatanka bisha abriil sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan kulankii golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa diiradda lagu saaray ka hadalka arrimaha amniga iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxaana shir gudoominayay kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana kasoo qayb galay inta badan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kulankan ayaa markii uu soo idaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow kaasi oo ka xog warramay waxyaabihii laga hadlay kulankii golaha wasiirada asigoona diiradda saaray ka hadalka amniga iyo sidoo kale la dagaalanka musuqa oo ay sheegtay dowladda iminka jirta inay xoogga saari doonto sidoo kale waxaa laga hadlay dib u habeyn lagu samaynayo hindis sharciyeedyadii hore ayadoo kuwo kale oo haata yaallana la dardar gelin doono sidii loo horgey lahay baarlamaanka soomaaliya waxaa iyadana laisla gartay warbixin kadib in howlgalladii ciidanka ay bilaabanayaan oo siiba gobolka shabeellaha dhexe ciidamadii iyo amisonba aad loo diyaar gareeyey in baaris iyo dabagal lagu sameeyo ilaa heer maxkamad lala tiigsado cid allaale ciddi lagu arko falal musuq maasuq ah in wacyigelin loo sameeyo dhanka bulshada ah iyo sharciyaddii guddigii oo muxuu ahaa in sharciyadyadii hore loo sameeyey dib oegas lagu sameeyo ayagana la dardargeliyo maalin oo maalinta musuq maasuqana loo asteeyo dalka soomaaliya dhinaca kalena kulan looga hadlaya xaqiijinta amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa maanta waxaa magaalada ku yeeshay gobolka maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale saraakiisha ammaanka ee ciidanka booliska soomaaliyeed hayadoo kulanka ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqalka sare kulankan ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay ahmiyadda amniga caasimadda iyadoo la iska kaashanayo dhinacyada amniga iyo maamulka cusub ee gobolka banaadir waxaana kulanka soo xaadiray saraakiisha ugu sarreysa ciidamada ammaanka booliska gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska jenaraal saacid iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobjoogka ahaa xildhibaan cabdicasiis oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo jeediyey in magaalada laga saara hay-adaha kala duwan ee amniga marka laga soo tago booliska oo lagula xisaabtami doono sida uu sheegay amniga caasimadda waxyaabaha ka dhaca laguna abaalmari doono wixii horumar ah ee ay ka sameeyaan dhinaca amniga gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo sidoo kalena arrinta uu ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal saacid oo sheegay in muhiim ay tahay in la iska kaashado xaqiijinta amniga in aanu dadka iyo dalka wax u qabanno tiibaanna ka dhabaynaynaa waxaana ugu horumarinaynaa sidii ciidanka booliska ee nabadgelyada magaalada sugaya iyo guud ahaan dalka inaanu waajibaadkooda meel kasta oo laga raadiyaba uu noqdo midka koowaad oo dalka laga bixinayo magaalada dhexdeeda waxbaa isdhexyaacaya annagu boolis iyo nabad sugid hubaysan iyo milatary waxba kala garan weyna runtaan idiin sheegan meel walba nin dhar nooca qaba baa qori la taagan magaalada dhexdeeda waxaa arkaysaa laba ciidan oo isbaares ku haysta waxa lawada milatarigii iyo booliskii war shaqadu siday ahayd aanu kala socono boolisku shaqada magaalada isagaa leh ha looga baxo baanu codsanaynaa milatariga iyo ciidamada hubaysan ee kale magacyada kale leh magaalada ha laga saaro si mas-uuliyaddaas si gaara ay booliska ugu dhacdo wixii ka xumaadana lagula xisaabtamo wixii ay wanaajiyaanna lagu ammaano
cadow tirada uu leeyahay waa wax aada u yar waxa uu wax ku samayn karaana waa gaalmo waxaan rabnaa qaybihii kale ee lagula dagaalaminaha inaanu ayadana dhismeeda qayb ka qaadano waxaan kaloon tusaynaa oo qofkaad usan noolaanayn oo qof walba saacaddiisa usan dhaafayn hooyada dhimanaysa ee subax inta soo kalahday shidaal ku gadaysa jidka dabka ama nambar afar ama bakaaraha ee baaruurka qaraxa uu dilayo qofka fiirsana ilahay idinku dhaarshee oo og oo arkaya oo aan sheegaynin hadalkani kasoo yeeray laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankan ayaa imaanaya xilligay gudaha caasimadda soomaaliya muddooyinka dambe ay soo kordhayaan dilalka qorshaysan ee loo geysanaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha caasimadda soomaaliya iyadoo laamaha ammaanka inta badan ay sheegaan in wax laga qaban doono amni darrada sii baahaysa ee ka jirta caasimadda muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubnuhu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo halkaasi si diira lagu soo dhoweeyey wafdiga madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo xubnihii la socday madaxweynaha ayaa kormeeray goobta laga dhisayo garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo ah xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dekedda magaaladaasi waxaana la tilmaamay inuu gaaray markii dambe xarunta madaxtooyada ee maamulka hirshabeelle halkaasi ay ka hirgelinayso dhowaan ayaa lagu wadaa in maamulka uu guuro xarunta sida rasmiga ugu shaqay doono ee baraawe ayadoo muddooyinkii dambe si kumeel gaara ugu shaqaynayay maamulka magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha degmada baraawe ayaa warbaahinta la hadlay kadib gaarista madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baraawe asigoo ka xog warameeyey kulamadii uu la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan iyo kormeeradii uu sameeyey madaxweynaha muddadii uu ku sugnaa magaalada baraawe madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya sharif xasan sheekh aadan maanta ayuu wuxuu soo gaaray degmada madaxtooyada ee koonfur galbeed ee soomaaliya baraawe isagoo maaragtahay hawlihiisa shaqo soo guuri jiro kormeer maaragtahay boorka meesha laga dhisa qabo iyo dekeda ayuu kormeeray wuxuu kaloo kormeeray oo aada iyo aada u engegeeyey isbitaalka weyn ee magaalada baraawe haatana wuxuu ku sugan yahay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya xilligii masiirada iyo hadada ayuu ku jiraa ujeedkiisa rasmiga madaxweynaha waxa waaye in uu oo maaragtahay howlihiisa shaqa ka bilaabo maadaama caasimada koonfur galbeed ee tahay soomaaliya sidaa darteed maaragtahay in madaxtooyadii qaabka maaragtahay absama u socodkii qaabka loo dhistay qaabkii helboorta qaabkii lagu dhisi lahay marka ma shaqooyink shaqooyinkaas u yimid maadaamay caasimadii ay tahay meelaydana lagu shaqayn karo amni ay tahay madaxtooyadana la hagaajiyey ma garanayo wa wax baydhabo loo loo sii joogo ma ma jiraan umalaynaya ugu dambeynna waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya aan soo caga dhiganin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka kenya iyadoo la sheegaya in lagu weeciyey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle sababaha ayay sheegayaan ganacsatada qaadka iibinaysay inay la xiriirto kordhinta cashuurihii ay qaadi jirtay dowladda soomaaliya oo lagu kordhiyey diyaaradaha qaadka keena iyo sidoo kale cashuurta laga qaado qaadkaasi qaar ka mid a ganacsatada oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in tani ay tahay caqabad soo wajahda haatan howlahoodii shaqo ayagoo qaarkoodna eedayn dusha kaga tuuray xubno ka tirsan ganacsatada qaadleyda oo caqabad ku ah sida ay sheegeen dabada diyaaradaha ee magaalada muqdisho in qaadka uu kasoo dego kuwaasoo sheegay haatan inay u weeciyeen qaadka magaalada jowhar oo qaar ka mid a diyaaradihii imaajiri caasimada soomaaliya ay ka degeen halkaasi maanta sida wararka aynu ku helayno waa kuwan haddaba qaar ka mid a ganacsatada oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan hakadka howlahoodii ganacsi iyo sidoo kale baaqashada qaadka imaan jiray magaalada muqdisho anoo ku bilaabaya anigoo madaxweyne xaaji caliya waxa weeye saamayntu waa saamayn fool xun intaanu kiish qaadanaan halkii ka soo qaadan jirnay laba qumbiladood amba qumbilad wixii aan u baahannahay kookahayn waxaanu raaci jirnay mooto laba doolar amba hal doolar iyo bara maxaan ku yaha dee maanta jowhar maanu u raaci karnaa soo dhibaato maha dawladdaana dhibaatada keentay sababtu tahay cashuur saa'ida ayay samaysay oon loodu qaadan karin haye waanu ku dhib qabnaa dhib weyn baanu ku qabnaa dawladda cashuurtay qaadayso waa cashuur aan loo du qaadan karin jowhar maaha markaa jinninaha ka dhaco meel alle meel joogaan ugu tegayna saamaynaan yaran weeye dee mar haddaan halkaa ka soo qaadanaynin maxay saamayn u yeelan wey suuqiyaan dhex jooga baarixigii shalaytaan hayaa qaybna laba iyo toban doolaraan gadaya kiyo laaryo qababaxleh waxaan gadayna shan doolar lix doolar toddoba doolar hadday ka socoto waanu gubanaynaa anana waxbaa nu gubaynaa dee muwakalaa ka nool waa laysla gubaya aniga magacayga waxaa laydhaha khaalid muuse waxaan ku ganacsadaa goobta xamarweyne angarada aan jaad ku gadaa jaadkuna annaga haddii laga soo jeeyo saamayn ballaaran oo nagu yeelana maadaama magaaladaena shaqa ka jirin maadaama magaalada aan shaqa ka jirin oo dadku baagamuddo iska yahay oo ilmuhu wiilashu baagamudayna wixii hataa aniga waxay jooga niman dhana jaamaca la dhameeyey wax shaqaa ma qabtaan hooyaday waa baagamuudo maadaama ilmaha aan ka bisho iskoolada jaamacadaa uga bixiyo haddii la joojiyo saamayn oo ugu yeelana
waan ka cabanayaa manaha ganacsaa waa aadulamahay ma garat waan ka cabanayaa manaha niman guddiyo isku sheeg oo qowlisataado labaatan sana haystay waan ka cabanaya sababta aad uga cabanaysaan waa niman guddi isku sheegayo labaatan sana haystay marka afar juwan shan juwan baa loo reebi jiray qaadka lacag loo reebi jiray lacagtii loo reebi jiray dowladda cusub oo hadda cadaalada maarata ku dhaaratay lacagtii waa ugu goyintaysa ma garat markii lacagta loo diibay waadeen bay yidhi qaadkaa joojina si aanan loo qooso lacagta u helno oo dhaqaalihii hore heli jira u helno dhaqaalkan shaqa doonti baa ka socota lixdan kun oo doolar baa dowladda soomaaliya u saxaroo jirtay kenyana shan milyan lix milyan baa badiyada waxaroo jirtay dee midda kenya la fiirmaaye mid yar tahay oo dowladda soomaaliya oo abaaraysan iyo soomaaliya abaartu baabiisay baa la fiirinaya ma garat jawar baan u weexaanabiya markaasi jawar baan kala degaynaa casurdaan waaye marka haddii kale shadi juwaan iyo anaga laalufkeeni aan qaadan jirnay ana la siiyo ma garat aniga adduunyana yar ma garat marka de dhibaatadaas ninka walaalka sida ugu jirtaa maaragtay ummadana ilaah baa horta u naxariisan kara maaragtay laakiin nimanka hadda oo guddiga oo la sheegayo waa niman maaragtay aad maaragtay dadka u dhibaateeyey lacagta toddobaatan kun oo dollar oo maalin walkiiba wax roonaysa ma fiirinayaan lixdan ama kontonka kun oo maaragtay dowladda federaalka ah ay maaragtay kaxiyeen ma garan cali cabdulaahi cosable madaxweynaha maamulka hirshabeellena waxa uu gaaray degmada buuloburte ee maamulkaasi ee ka tirsan gobolka hiiraan halkaasoo maalintii shalay lagu dilay askari ka tirsan ciidamada amisom ee ka socda dalka jabuuti waxaana dilka ka dambeeyey askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo la tilmaamay in iskumaan dhaafeen gudaha magaaladaasi xaaladda magaalada buuloburte ayaa ahayd mid kacsan ayadoona haatan xubnaha uu hogaaminayay wafdiga ay ka mid ahayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo halkaasi u tagtay xalka gaarista ah arrintan ka dhacday degmada buuloburte buuloburte waxaa gacanta ku haya ammaankeeda ciidamo ka tirsan kuwa jabuuti oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom iyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya lamana sheegin sababaha dhabta ee ka dambeysay gacanka hadalka dhex maray ciidanka ka wada tirsan dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom waxaa la tilmaamayaa in askarigii jabuutiyaanka ah uu ku geeriyooday goobta iyadoo sidoo kale gacanta lagu dhigay askariga soomaaliga ee dilka ugu geystay askariga jabuutiyaanka ah warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa warka aniga saaxiibtiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiinna akrinayay tan intaynu dib mar kale u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh